بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay taxanayeennii ahaa yaan ka digtoonaanaa dadka laga digtoonaanayo waxaa ka mid a oo in la iska ilaaliya ay waajib tahay oo laga digtoonaado nimanka la yidhaahdo shiicada shiicada zamankan joogtaa waa kuwa lagu sii magacaabo isna cashariya ama raafido la yidhaahdo waddankaas iiraanna u badan meelo kalena way joogaan marka waa firqo aad yo aad uga fogaatay diintii saxda ahayd rabbinimada alle iyo mudnaanshadii uu cibaadada mudnaa iyo magacyadiisii iyo tilmaamihiisii iyo qadaa walqadar arrimihii ku saabsanaa intaba waa ka khariban yihiin waxayse ku caanbaxeen inay saxaabadii rasuulka sala alla ly slam caayaan oo ay gaalnimo ku xukmiyaan badankood ama faasiqnimo iyo waxaan ay ku talax tageen oo ay guluwiga ku sameeyeen oo la yidhaahdo imaamada oo qofkii aan rumaynin muslim maaha ay leeyihiin marka masaladan saxaabada oo wax laga sheego waa masale aad u khatar badan salafkuna waa ay ku baraarugeen oo imaam maalik maruu ka hadlaayey kuwa saxaabada caaya wuxuu yidhi dadkaa saxaabada caynaayaa waa dad doonaya inay rasuulka sal ly slam wax ka sheegaan marka markii ay u suurto geli weysay inay rasuulka sal ly slam caayaan ayay saxaabadiisii caayeen si loo yidhaahdo waa nin xun hadduu nin wanaagsan yahay dadka la socdaahi dad wanaagsan bay ahaan lahaayeen imaam axmed wuxuu yidhi haddii aad aragto qof saxaabada ka mid ah qof wax ka sheegaaya islaamnimadiisa ka shaki buu yidhi abuu surcat araazi wuxuu yidhi isaguna imaamkii weynaa ee muxadidka kabiirka ahaa wuxuu yidhi idaa ra'ayta arajula yantaqisu axadan min asxaabi rasuuli llahi sal l slam faclam annahu sindiiq haddii aad aragto qof wax ka sheegaaya ama duraaya qof ka mida saxaabadii rasuulka sal slm waxaad ogaataa qofkaasi inuu diinlaawaya wadaalika ana rasuula sal slm cindanaa xaqun maxaa yeeley annaga rasuulka sal slm agteenna waa ka xaq qur-aankuna waa xaq qur-aanka iyo xadiidkana waxaa na soo gaarsiiyey saxaabadii rasuulka sal ly slam marka nimankaas saxaabada wax ka sheegaya dadkeennii cuduusha ahaa ee diintan noo soo guuriyey bay doonayaan inay tacniyaan wax ka sheegaan oo yidhaahdaan dadkaasi waa dad diinkii ka leexday saas haddii la yidhaahdana kitaabkii sunnadii baa meesha maaragtay laga saarayaa marka qasadkoodu waa saas buu leeyahay waaljarxu bihim awlaa wa hum sanaadiqa iyagaa mudan in la duro waana dad diinlaawayaal ah khatiib albaqdaadi yaa kitaabkiisa alkifaaya ku soo naqliyey abuu nucaym wuxuu yidhi qofka aad aragto saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalama isagoo baarbaaraaya oo raaraadinaaya ceebahoodii oo mararka qaarkood dadku way xanaaqi karaan waxbaa maarata ka soo bixi kara qofka noocaasoo kale markaad aragto ee saxaabada ceebtooda raaraadinaya ogow qofkaasi in uu qalbigiisu fitnaysan yahay oo diin diinkiisi uu xumaaday wuxuu kaloo yidhi abuu naciim afkiisa kuma taaga saxaabada ilaa qof rasuulka sala allahu alay wasalama xumaan ka ictiqaadsan moogiye iyo saxaabadiisii iyo islaamka iyo muslimiinta marka waad u jeedaa oo waxay leeyihin hal qof oo saxaabada ka mid a qofka wax ka sheega waa saasi saas marka waxaa ka sii daran in gaalnimo lagu xukmiyo hade mid keliya ma aha laba maaha saddex maaha toban maaha kulligood waa gaaloobeen baa leeyahay ka warran marka qofka saxaabada badankood caaya maxaa ka dhalanaya marka caayadaas saxaabada la caynayo waxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo saxaabadu waa gaalo oo way ridoobeen in qur-aankii xadiidkiiba laga shakiyo sababtoo dadkii qur-aankii xadiidka noo soo naqliyey haddii la duro dee wixii ay soo naqliyeenna waa la duray wixii ay soo naqliyeenna waa la duray sababta see loogu kalsoonaanaya kitaab dadka soo guuriyey ay yihiin dad faasiqiina oo murtadiina sida ay shiicadu sheeganayaan sidaa darteed qaar iyaga ka mid ah kuwa raafidada ka mid ah waxayba yidhaahdeenba aslan saxaabadu qur-aanka waxbay ka bedeleen bay yidhaahdeen qaarna warkaas si toosay uga hadleen oo mid baaba kitaab ka qoray oo uu leeyahay maaragtay qur-aankii baa la bedelay qaarkoodna way qarsadaan marka qur-aankii in la rumeeyo waxaa ka dhalanaya in wixii ku jiray la rumeeyo allana qur-aanka wuxuu ku sheegay saxaabada isagoo ammaanaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad ahaateen ummad kuwa ugu khayr badan oo dad loo soo saaray yowma laa yukhzi illaahu annabiya waaladiina aamanuu macah yacni maalin aanu alle dullaynaynin rasuulka iyo kuwa rumeeyey eela jirkiisa rumeeyey allana wuxuu qur-aanka ku sheegay inuu ka raalli noqday saxaabaduna ay ka raalli noqdeen alle allana uu isagu ka raalli noqday ayagii marka dee qur-aanka qofkii aan rumaynin qofkaas waa qof qur-aankii beeniyey saxaabadii marka gaalnimo ee lagu xukumaa maxaa ka dhalanaya in ay yihiin ummadtii ugu xumayd ee dad loo soo saaro dadkeennii horena inay yihiin dadka noogu xun annaga waxaa kaloo warkooda ka dhalanaya in alle loo tiiriyo jaahilnimo ama ciyaar haddii marka alle aanu hore u ogayn inay gaaloobi doonaan haddana iyadoo sidaa ay tahay uu ammaanay alle oo u ballanqaaday wanaag iyo janno taasi marka waa waa jahli allana maaragtay jahli waa ka nasahan yahay waa ka hufan yahay haddii marka alla uu ogaa inay gaaloobayaan in loo ballanqaado inay janno gelayaan oo raalli laga yahay cayaar cayaar bay noqonaysaa cayaar cayaartuna alla xaqiisa waxay ku tahay mustaxiil wax suurtagala maaha xikmada alla marka haddana wax laga sheegaya oo la tacninaya sababto waxaa la leeyahay alla wuxuu saaxiibtinimadii rasuulkiisa sal ly slm u doortay iyo inay maaragtay dadkii haddii la yaqaanay ee isaga la jihaaday u gargaaray ee uu ka guursaday iyaguna isaga maaragtay hablihii uu dhalay guursadeen in la yidhaahdo maaragtay alla wuu iska ammaanay isagoo og inay gaaloobi doonaan rasuulku sal ly slam marka tarbiyadii uu ummaddan tarbiyeynayey saddex iyo labaatanka sano nimankaa shiicada waxay leeyihiin wax ka soo naasacadaaday ma leh waxba lagama faa'idin dhowr xaboo fara ku tirisa unbaa ka badbaaday bay leeyihiin qaarkood markii ay saxaabada dureen oo ay yidhaahdeen waa ay maaragtay ridoobeen sida uu kuleyni ku sheegayo kitaabkiisa alkaafi wuxuu yidhi annaasu ahlu riddatin bacda annabiyi sala allah alay slam yacni dadku way wada ridoobeen rasuulka sal slm kadib ilaa talaatatan saddex moogi markaasaa ninkii isaga wax ka warinaya wuxuu ku yidhi saddexdaad sheegaysaa waa ayo markaasuu wuxuu yidhi almiqdaad bnu alaswad wa abu darin alkhifaari wa salmaanu alfarisi saddexdaas unbaa ka soo hartay buu leeyahy waad aragteen waxaa caan ka noqday inay maaragtay ku ducaystaan ama adkaartooda iyo ku dareen allahuma salli calaa maxamed wacala aali maxamed walcan sanamay qurayshin wajibtayhima wa taaguutayhima wa ifkayhima wa bnatayhima alladayni khaalafaa amraka wa ankaraa waxyak ay leeyihin yan rasuulkii bay ku sallinayaan haddana waxay leeyihiin allow lacnad oo lacnadaada ku rid oo naxariistaada ka fogey qoraysh labadeedii sanam iyo labadeedii taaguut iyo gabdhihii ay dhaleen waa abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xafsa waxay ka dhigeen marka kuwa amarkii alla khilaafay waxyigiina inkira bay ka dhigeen fircoon iyo haamaan iyo waxaasay ku magacaabaan weliba shuyuukhdoodu waxay caddeeyeen in midkan ay ku sheegayaan iyagu mahdilmuntadar oo iyagu ay samaysteen oo waxay iska alifanayaan ah uu soo noolayn doono abubakar iyo cumar buu soo noolayn doonaa bay leeyihiin markaasuu daldali doonaa markaasuu maalin walba kun jeer dili doonaa bay leeyihin marka waa dad noocaas oo kale ah oo dadkii ugu wanaagsanaa saxaabada waxaas ka aaminsan maxay ka aaminsan yihiin marka a'immadooda maxay ka aaminsan yihin kuwa iyagoo ay samaysteen ay iska caleema saarteen ay leeyihiin a'immadaas baa jirto waa in la rumeeyaa oo diinka looga dambeeyo iyaga agtooda maxay ka aaminsan yihiin waxay leeyihiin a'immadu hadday doonaan inay wax ogaadaan waa ogaadaan way garanayaan wakhtiga ay dhimanayaan annaguna waxaan garanaynaa in maaragtay alle cindahu cilmu saaca وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت marka mafaatiixul heybkaas alle unbaa og waxayna ku leeyihiin xataa nimankaas a'immada ahi marka ay doonaan unbay dhintaan maaha mawdku wax isaga imaanaya maaha qaarkood waxayba gaarsiiyaanba inay sidii maaragtay alla oo kale ka dhigaan waxay leeyihin wax walba waa ogyihiin bay leeyihin samada iyo dhulka waxa ku jiro dhan waa ogyihiin wixii hore u dhacayo dhan waa ogyihiin waxa dhici doona waa ogyihiin wax habeenii maalin dhacayo waa ogyihiin saacad kasta waxa dhacayo waa ogyihiin nebiyada cilmiga la siiyey iyo ka badanba u ahayaan bay leeyihin aimadu qaar baa yidhi sida cabdulxuseen amiini midka la yidhaha najafi kitaab alkhadiir la yidhaha uu leeyahay aimadu waaba owlaadii alluu yidhi cali dhabarkiisayna ka soo baxeen mid ayaga ka mid ah wuxuu yidhi mahdiyi muntadarkan iyagu ay sheegtaan meel godugu galaba leeyahay isagoo yaroo shan sana jira waana uu garanayaa buu yidhi waxa caalamka oo dhan ka dhacay wax ka qarsoon male buu leeyahy qur-aanka maxay ka aaminsan yihiin waxay leeyihin qur-aankan hadda annaga maaragtay na dhex yaalla maaha kii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala alla alay slam ee waxbaa laga bedelay waxbaa lagu daray waxbaa laga nuqsaamiyey nin marka ayaga ka mid ah oo annuuri tabarasi la yidhaahdo yaa wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo faslu alkhitaab fi ihbaati taxriifi kitaabi rabbi alarbaab yacni kitaab uu leeyahy waxaan ku sugayaa in maaragtay la taxriifiyey qur-aankii alle halkaasi marka iyaga ay u maraysaa qur-aankana alle wuxuu noo sheegay inuu xifdinayo innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aanka annagaa soo dejina alle uu leeyahy annagaana xifdinayna qur-aanka marka xataa qaarka ay ogol yihiin say doonaan bay u fasiraan oo waxay leeyihin matala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi waxaa laga wadaa bay leeyihiin qofkii wilaayada cali ku gaalooba oo diida marka wilaayadu waa wilaaye macnaha iyagu iska dhoodhoobteenoo beena maaha macnaha cali muslim buu ahaa saxaabi buu ahaa khaliifatu raashid buu ahaa khaliifka afaraad buu ahaa alla dartiis baan u jecelnahay saxaabi weyn buu ahaa in adeerka rasuulku u ahaa sal ly slama maaha taweliga noocaasoo kale maaha waa wilaaye kaleoo nooc kalea waay oo baatil ah marka aayadaha alle saasay maarata ugu ciyaaraan waxayna hadda aad ugu mashquulsan yihiin inay madhabkooda faafiyaan madhabkooda waxay ku magacaabaan inuu yahay madhabu ahlilbeyt ama madhabu aalilbeyt marka ugu horeysa waxay ku leeyihin hortaba aalubeytka hala jeclaado dee wasaax ahlusunna aalubeytka way jecel yihiin fadaaishoodana way sheegaan laakiin waxay rabaan inay ku gaaraan iyagu markay kaaga bilaabaan aalubeytka hala jeclaada iyo in huluwi lagu sii sameeyo oo lagu talax tago oo la taqdiisiyo kadibna inay wax ka sheegaan bay rabaan dadka ay ku tuhmayaan in xaqaas beentahay iyagu ay jeebkooda kala yimaadeen oo in xadkooda laga bixiyo ah maaragtay marka loo diido waxay leeyihiin dadka noocaas oo kale oo ka hor yimid aalubeytkii waa in la caayaa kadib la lacnado kadib gaalnimo lagu xukumiyo marka aalubeytkan jecelnahadu waa wax dadka lagu soo jiito oo lagu siro dadka sidaa darteed jamciyaadka iyagu ay samaystaan oo shiicada ay dacwo ahaan iyagu tala galaan iyo ikaasayi wax noocaas oo kale ah magacyadii aalubeytkii ku magacaabaan marar fara badan siday dadka ugu siraan waxyaabaha ay dadka ku siraan waxaa ka mid a inay yidhaahdaan annagu waxaan dadka ugu yeeraynaa ahlu sunnada iyo shiicadu inay maaragtay isu soo dhowaadaanoo isbahaystaanoo yaan dadka ugu yeeraynaa bay leeyihiin dantooduna waa maxay waa in madhabkoodii la ictiraafo qofkuna uu yidhaahdo hayd waa la qaadan karaa madhabkaas waa madhab madaahibta ka mid oo la qaadan karo marka xeeladaas bay marka isticmaalaan si ay maaragtay dhulka ahlu sunnadu ay joogaan u soo dhex galaan oo ay uga furtaan xarumo ay ku faafiyaan diintoodaas baatilka ah laakiin maxay ku magacaabayaan altaqriib bayna almadaahib alislaamiya ku leeyihin madaahibta islaamiga ah ee laysu soo dhoweynayo ku leeyihin wax ka jirana ma laha oo caqiidadoodu waxay tahay in ahlu sunnadu ay gaala yihiin haddii aan waa daahirka gaalala dhihin waxay ku leeyihin baatinka shaki kuma jiro kulli wasku waafaqsanaa inay gaala yihiin bas laakiin waa maarata munaafaqnimo iyo waxaasi kuu samaynayaan waxyaabaha ay dadka kusoo jiitaan waxaa ka mid ah in maaragtay iska dhigaan inay yahuudda iyo reer galbeedka iyo ka soo horjeedaan oo weliba qadiyadda falastiin oo kale iyo ay yidhaahdaan waa qadiyaddeeni koowaad waxayna rabaan dadka inay kusoo jiitaan uun markii kacaanka khumeyne uu dhashay waxyaabihii ay macnaha shicaarka ka dhigan jireen oo loogada u ahaa waxay dhihi jireen maanta waa tahraan yani tahraan ballan wareegna bay leeyihiin waqadan alquds berritana qudus baan qabsan doonaa bay leeyihiin laakiin haddee dee yani sagaal iyo toddobaatankii laga soo bilaabo ilaa maanta inay muslim ahlu sunnaa dhib u geystaan moogii ma aanan arag iyagoo dhinaca qudus u jeesta waana been cidlaah weliba dadkaas falastiiniyiinta waxay ku dadaalaan in madabkooda bedelaan oy shiico maaragtay baatiniyaa ka dhigaan marka waxba yaraatay khayr laguma arag waa kaas ciraaq burburiyey waa kaas maarata afghanistaan sabab ugu noqday yacni maraykan afghanistaan iyo ciraaqba burburintooda wuxuu u kaashaday iyaga uun iyagaana qirta maarata inay saacideen maraykanka marka yani boqolaal kun oo muslin oo sunni ah yaa si arxandarra ah loo laayay oo iyagu ay maarata gacantooda ku laayeen waxyaabaha ay adeegsadaan oy madabkooda ku xoojiyaan waxaa ka mid ah inay dowladaha sunnada ah ay ka dhigaan kuwa taag daran oo ay fitanka dhex abuuraan taariikh ahaanna waxaa lagu yaqaanaa nimankana inay weligoodba gacansaar la lahaan jireen gaalada muslimka kusoo duusha tataarkii waagii uu yimid ee uu muslimka soo laayey ilaa uu baqdaad ka qabsado oo khilaafa cabbaasiya uu meesha ka saaro tataarka way la socdeen iyagu nin ibnulcalqami la yidhaho kibaartooda ka mid a yatuusi way soo hoggaamiyeen nimankaas bay soo hoggaamiyeen kadib nimankii safawiyiinta la dhihi jiray oo iyaguna iiraan haystay bortuqiisku markii uu maaragtay dowladdan cusmaaniyada uu la dagaalamayey way u kaashadeen waxay u kaashadeen bortuqiiskaasi u kaashadeen sheekh islaam teymiya caqiidadooda aad buu u yaqaanay iyo dhaqankooda kitaab weyn oo qiimo badan oo minhaaju sunna nabawiya layidhaan wuu ka qoray wuxuu yidhi cadowga diinta unbay mar walba la socdaan buu yidhi waan aragnay buu leeyay muslimiintuna way arkeen haddii muslimiinta lagu imtixaano cadow gaal ah gaalkaas unbay la jiraan buu yidhi iyagu marka ilaahay makrigooda ummadda ha ka qabto waa inaan maaragta lagu dagmin waa niman dadka diin la'aan ku ridaaya waa in aad looga digtoonaado marka in la yidhahdo saxaabadii rasuulka sal ll slam yaa munaafiqiin ahaa ama ridoobay yani yaa marka islaam islaam haysta yaase rasuulka sal slm wax ku dheefay seese marka loo dhihi karaa rasuulka sal slm wuxuu ahaa raxmatan lilcaalamiin haddii saxaabadii uu barbaarinayay saddex iyo labaatankaas sano wax ka haraba aanay jirin marka waa niman shartooda ay aad u weyn tahay ha laga digtoonaado yaan lagu dagmin wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين